Wejiga koowaad ee dhismaha isbitaalka weyn ee degmada Waloweyn ayaa socday muddo ka badan afar bilood iyadoona lagu dhisayo iskaashi bulsho kadib markii shacabka ay dareemeen baahi dhanka adeega caafimaadka. Maamulka degmada Waloweyn ayaa sheegay in wejiga koowaad ee wareega derbiga iyo salaaxmada lasoo gabagabeeyey isla mar ahaantaana loo gudbi doono qaybaha dhismaha qolalka isbitaalku noqon doono iyadoona laga duulayo haqabtirka baahiyaha caafimaad ee bulshada deegaankaas gudoomiyaha degmada Waloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka warbixiyey dhismaha isbitaalka degmadaas ee wejigiisa koowaad la dhammaystiray wejiga labaadna uu bilaabanayo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaah uma alxamdulilah waxaa ilahay mahadiisa maanta inaan goobjoog u nahay gabagabadii wejigii koowaad ee dhismaha isbitaalka oo aan rajeynayno maalmahan ugu soo aadanay inaan bilaano wejiga labaad sida aa aragtaan waxaa la dhameeyey derbigii sidoo kale waxaa gabagabaha salax aan rajeynay inaan soo gabagabayno hadduu ilaahay raalli ka naqdana maalmaha soo aadana waxaan rajeynaynaa inaan bilaano dhismaha qolalka iyo qaybihii kale ee bulshada loogu adeegi lahaa waxaan rabnaa inaan u mahad celino cid walba oo gacan ka qaadatay wejigan koowaad rajeynaynana wejiyada soo socda inay qayb ka qaataan guud ahaan waxaan rabnaa inaan idhaahno shacabka reer walaweyn waxaa naga sugtaan waa inaan isbitaalkaa dhisno waxaan rabnaa idinkana aa idinka sugnaa inaa garab istaag noo muujisaan sida hore noogu muujisaan si lamid ah oo dhabar adayga inaa muujisaanaa rabnaa biidni illah waxaan rajeynaynaa kuwii ammaanada lagu ammaanaysay si saxa usoo guto inuu ilaahay naga dhigaa rajeynaynaa hadduu ilaahay halka naqdo waana mahadsantihiin